suuqa xoolaha ee ku yaala xaafada howlwadaag ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay banaabax roobdoon ah oo ay ka qayb galeen culamada waxgaradka iyo ardayda dhigata goobaha waxbarashada qaar ka mid ah culimadii ka qayb galay banaabaxaani rabbi lagu weydiisanayay roob kheyr leh ayaa waxaa ka hadlay culamada magaalada Beledweyne ayuu goobta ka jeediyey ducooyeen islamarkaana salaada ku dugtay suuqa xoolaha ee ku yaala xaafada howlwadaag ee magaalada Beledweyne magacayga waa Cabdifatax Maxamed Maadey ee maanta waxaan iskugu imaadnay roobdoon marka bulshada qaybaheeda kala duwan kulli waa u jeedin ilaa aad baa loo imaaday marka waxaan leenahay bulshada inay iscafiso ugu horaan inay iscafiso oo ilaahay subxaana watacaala loo noqdo loo tooba keeno marka arrinkaasa insha allah isku baraarujinaynaa maxaa yeelay markii ilaahay subxaana watacaala jalla jalaaluhu imtixaamadiisa imtixaan ka mid waayo inay abaar imaado saa awgeed waxa looga bixi karana waxaa ilaahay subxaana watacaala xaggiisa in loo noqdo marka waxaa bulshada dhammaan inta soo ka soo qayb gashay iyo inta ka maqanba dhammaan insha allah inay ducada badiyaan oo ilaahay subxaana watacaala loo noqdo oo la iscafiyo inta badan dadka waxyaalo badan ba iska tabanahayaan meelo qaarkood waxaa laga yaabaa inay sidaasoo kale ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala biasmaa'i lxusnaa wa sifaatihi lculaa inuuna siiyo roob maaragtaa dhibaato iyo dhib aan geysanin manfacadiisa camimto arada ilaahay meel walba ilaahay weydiisanayna noo soo degdego subxaanahu watacaala addoommaha ilaahay maaragtaa gafkeenna iyo dunuub samaynteena hadduu ilaahay noo qabo lahaa ilaahay maaragtaa cadaabkiisa ayaan la kulmay ilahay in badanuuna cafiyey waxaana la rabaa marka jasaakum allahu khayran inaan ilaahay u laabanno ilaahay maarata istikfaartiisa iyo dembidhaafkiisa aan weydiisanno la iscafiyo madaalimta la isu celiyo waxyaabaha ilaahay roobkiisa naxariistiisa lagu helo waxaa ka mid eh jasaakum allahu khayran in dadka ducafada la kaalmeeyo la wax taro dadka maarata leesu naxariisto wixii maarata dadkii maarata garabka lees qabto marka jasaakum allahu khayran ilaahay markaan isu naxariisanno oo aan iscaawinno oo aan iscafinno oo dad mid aan noqona ilaahay naxariistiisa iyo khayraadkiisaan helaynaa marka waxaan isku boorinayaa nafteyda nafteennaba in si guud ilaahay aan ugu laabanno subxaanahu watacaala aan ilaahay awaamirtiisa aan qaadanno sidaasoo kale wixii asbaabaha roobka lagu hela ay ka mid tahay in lalees caawiyo in ilaahay istikfaar iyo dembidhaaf badan aan weydiisanno inaan ilaahay aan barino inaan la nimaadnaan isku boorinaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu qofka waxaa awal u ah inuu ilaahay subxaana watacaala ka baqo qofka haddii ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala awaamirtoo dhan waa qaadanaya in insha allahu tacaala wanaagga aan isfarno munkarkana aan iska reebno ilaahayna baryadiisa aan ku dadaalno ifraad ifraad iyo jamaacaba oon ilaahay baryno inuu ilaahay noo soo naxariisto waxaan ognahay walaalayaal sanadkii hore abaar buu ahaa sanadka hadda waa kana markayn ilaahay barynon gacmaha u taagano ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay asaana soo waraabinaya marka insha allahu tacaala naftayda iyo tiinaba bitaqwa allahi caza wajalla insha allahu tacaala wixii maxaan ku idhahdaa dembi oo naga dhacayna ilaahaan dembi dhaaf weydisanayna ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembigeenna alla ha dhaafo insha allahu tacaala soob roob sariic ah oo maxaan ku idhahdaa naafac ah oo dhibaato aan lahayn oo guryo aan durduminaynin oo aan maashayn lahayn ilaah hana siiyo ilaah hana siiyo dadka iskugu soo baxay banaabaxani ayaa dukaday salaad laba rakaca ah iyadoo goobta laga jeediyey muxaadarooyin diin iyo ducooyin isugu jira